saaka waa ciishoonahay waana dhibanahay haddaan ahay dumar hooyo weliba waxaa la iigu imaada buushkeygii waxaa la iigu imaada meeshaan jiifay aniga meeshaan jiifay walaala madaxweyne inaan kuu soo duceeyoon ilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon labaatan jirkaan dhala kuu soo diro layidhaahda garabkiisa istaag maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socda meeshii ka kac mudan madaxweyne may qabataa aniga hooyaan ahay may qabataa mudane madaxweyne waxaan kaala hadlaa qalbiga waxaan kaala hadlaa uurka waan dhibanahay waxaan haystaa agoon odaygii waxaan ku waayey kii haddaan waxaan ku waayey dagaalkii u sokeeyey ceel dheer aan ku waayey ma raba mudane madaxweyne sirteydii inaan bannaanka soo dhigo oo meediyaha si fiican la iiga daawado ma doonayo laakiin maanta danbaa isoo dhigaysa danbaa isoo dhigaysa in meel walba layga ogaado amnigayga cid sugaysa maaha lahan waxaan ahay inaan istilmaamo danbaa igu kalifaysa waxaan kuu soo diranayaa cabasha mudane madaxweyne haddaad damiir iyo daroon leedahay hadday hooyo ku dhashay hadday gabari kuu dhaxday hadday gabari kula dhalatay mudane madaxweyne waa dhibanahay waxaan ku dhibanahay ma aqaan meelaan aado meelaan aado ma aqaan meelaan u carara ma aqaan maanta meeshaan buushka ka dhistay ee tabartu maanta ii saamaxday inaan hal jiingad ka taagto ayaa haddana waxaa layidhi iska xaaq oo ka kaco bannaanka joodarigaada la aad mudane madaxweyne anna inaan garabkaada istaago oo ilaahow guusha sii aan idhaahdo geesigaan dhala kuu soo diro adna aad gogoshaydii banaanka dhigto ma garbaa taas mudane madaxweyne ma garbaa ilaah baan kugu dhaariya garmiya mudane madaxweyne maxay iga kaa qabatay maxay iga kaa qabatay middaas maanta maxaan kaa galabsaday maxaan kaa galabsaday ayadoo raggii kaasoo wada dhaqaaqeen ceeldheer lagu wada go'doomay dagaalkii u dambeeyey raggii kaasoo wada gadoodeen ee la leeyahay madaxweynuhu waa gabay ciidankiisii ayaan boqol rag boqol rag ayaan dhabarka ka soo dharbaaxay oon idhi garabkiisa istaaga yaan la gambarin yaan la cabsanin guusha aan wada gaarno maanta markay guushii kuu soo dhowdahay ducaan aniga kuu duceeya wiilashaan garbahooda ka soo dharbaxay garbahaadu maanta taagan yihiin aad ku faanayso meel walba lagaaga gambanaayo in maanta aniga boolis ii soo baxo oo u yidhaahda ka soo bax meesha horta taasu gar mahay qabata mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaa inaad ka soo jawaabdo ilaah baan kugu dhaariyey rasuulkiisaan kugu dhaariyey masaakiinaan ahay muslinaan ahay meelaneeda ma aqaan ilma agoonaana haystaa danbaa isoo badday mudane madaxweyne aniga uma rabo degmada aan degganahay maanta meesha aan degganahay ciidan inuu leeyahay waan ogahay laakiin duruufta intay ii saamixaysa inantaan ka tabaraysanaayo ha idhigin baylahda ha idhigin cidlada labaatan qofoodaa dulsaar igu ah oo biyo ka soo baxday oo maanta meelay aadaan aqoonoo daad qaaday ka soo barakacen ayaa dulsaar igu ah naftaydii meelaan la aada ma aqaan agoontaydii meelaan geeya ma garanaayo mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaa middaan inaad ka hadasho aniga waa yeel siddeetan jir oo xanuunsanaa nahay gurigaana dhax jiifi alaahaa leh anigaa leh waa la duminaa meelana guuri ma aqaani wiilkii ii dhisi waa dhinti meelana guuri ma aqaani meelan dega ma aqaani waa ku dhex dhimanaa xabadlee liigula dhex dhufanaa sariirtan korkeeda maahina meelaan guura ma leh meesha aan degannahay xawaalihii waaya dabdamis horyo u jira ama u dhowo